من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إخوتي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي شاء waxaan weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo wixii khayra ilaahi waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala an yajcalanaa miman yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah ikhwati waxaan ku ballansanayn inaan ka hadalno mowduuc fi lxaqiiqa muhima laakiin waxaan ka xumahay maaragtay xogaa cudurdaarayaal iyo na mashquuliyey inayna soo wajaheen oo waktigii insha allahu tacaalaa aan ku tala gallay inuu qaybtii sii badnaydba ayna dhaaftay laakiin insha allahu tacaala idinkoo raalli ka ah baahitaankaasoo aanna markaa sabab annagu mubaasharatan aanan kullay ku ahayn ayaa haddana biidni illaahi tacaala wafaaan bilcahd ballantii aan isu qaadnay maarta inagoo isku dayeyna wixii aan ka awoodno inaan ka sabayno waktigu haba yaraadee yani insha allah waxaan u ballan qaadi doonaa walaalaha haddii ilaahayna waafajiyo marxalado labaad oo aan si fiican maaragtay uga soo maaragtay ugu soo shaqaynay inaanu biidni illaahi tacaala ay noo dhiman tahay insha allah ikhwatii baaraka allahu fiikum mawduuca caawa insha allahu tacaala oo aan la odhan karo insha marxaladii koobaad aan wadina doona haddii ilaahayna waafajiyo waxaa weeyaan xagee xaalka dalkeeni xagee buu marayaa gumaysiga iyo duulimaadka iyo maa isbahaysiga isu bahaysatay in ay boobaan oo ay qabsadaan dalkeennii arrintuu mawduucaasi ku saabsan tahay laakiin insha allahu tacala mawduucaasi maadaama mawduuc muhima yahay ilaahay waxaan ka rajaynaa subxaana wa tacaala in fursad weyn oo tan ka roon aan u helno biidni illaahi tacaala ikhwaanii wa akhawaatii fi illaah waxaad ogtihiin dhammaantiin in ummadda soomaaliyeed cadowgii ay lahayd ee cadowgii koowaad ee ummaddaasi lahayd siraacu ka dhexeeyey muddo lagu qiyaasi karo ilaa toddoba boqol oo sano oo intaa inay ummadda soomaaliyeed ka guul hesho iyadu ay ka gacan sarraysa mooyaane aynan weligood aynan iyagu fursad u helin in ay ka guulaystaan ummadda soomaaliyeed maanta in ay fursad heleen fursaddaasina uu siiyey kuwo magaca ummadda soomaaliyeed ama magaca islaamka sheeganaya oo ummaddeenna ka mid a wax laga xumaada waxaa ah wax maaragtay caqliga ka weyn bini aadmiga xaqiiqatan qofkii damiir uu ku jiro in maanta caasimaddii soomaaliyeed ee ummadda soomaaliyeed iyo tawxiidka iyo magaca ummadda soomaaliyeed cawrada u ahayd inay maanta ummaddii ummaddii soomaaliyeed cadowgeedii maanta inuu fadhiyo arrintaasi waa arrin musiibo ah waa arrin aan soo marin intuu ummaddaa soomaaliyeed jirtay aan soo marin siraaca iyo dagaalkaasi intuu u dhexeeyey cadowgaa soo jireenka ah ee ummadda soomaaliyeed uu leeyahay oo ah cadowga xabashida marka innaga waxaad mooddaa in aynu dhalanay ama aynu noolaanay waktigii ugu xumaa ee ummadda soomaaliyeed soo marto nasiib xubadeenna ikhwaani anigu masala diiniya iyo gaal muslimu dalkii ku soo duulay oo qabsaday oo doonayo inuu macatabkiisa iyo maaragtay diintiisa uu ku uu haalib ka dhigo daciifiyo diintii islaamka ee ummaddaasi haysatay mawduucaas dib baan u dhigayaa laakiin waxaan jeclahay wax yaroo taariikh ah in aan maaragtay aan caawa ku bilaabo insha allahu tacaala shiraaca u dhexeeya ummadda soomaaliyeed shiraaca u dhexeeya iyo mashaakilka taariikhiga u dhexeeya ummadda soomaaliyeed iyo cadowga etoobiya wax maanta bilaabmay ma aha wax maanta bilaabay ma aha siraac wuu horreeyey waxaana ka dhexeeyey siraac u dhexeeya oo asiraacaasina jiritaan u yahay waa siraac jiritaan ah weeyaan oo welibana dowladda etoobiya ay u haysato iyadu iyo shucuubta meeshaa degan jiritaanka ummadda soomaaliyeed inay ku tahay khatar iyaga jiritaankooda laakiin mushkilada meesha taale waxa weeyaan waa mushkilad shacab taariikhdoodii haysta darsa ilmaha loo darso iyagu maaragtay dhigta iska dhaadhiciya iyo shacab aan wax u sajilan lahayn oo aan haba yaraadee cadowgiisa aan garanaynin labada qolo mana xisaabtami karaan dagaalla isagama hor iman karaan waxaan ogsoonnahay dhammaanteen taariikhdu markay ahayd kun shan boqol dhowr iyo tobankii kun shan boqol dhowr iyo tobankii in uu qabsaday dalkan hadda etoobiya la yidhaahdo dhammaantii imaam axmed guray oo hogaaminayey ciidan soomaaliyeed oo ka yimid mandiqada maanta lagu magacaabo soomaaliya qabaa'ilka soomaaliyed oo dhan ayaa ciidanka ka mid ahaa kitaab baa jira la yidhahdo futuux alxabasha qofkii akhriyey oo uu nin qonin carabi qoray futuux alxabasha waxaana maaragtay kitaabkaa laga helay hal juz maktabadda baris ayaa laga helay dowladdii hore soomaaliya ayaa juskii ugu horreeyey waxoogaa taxqiiqa ku samaysay niman masaare ayaa taxqiijiyey futuux alxabasha la yidhahdaa asiraac asoomaali alxabashi fi lqaran afriqi ayaa lagu magacaabaa siraaca ama loolanka u dhexeeya soomaalida iyo xabashida geeska africa marka nin faransiisa iyo niman masaare ayaa kitaabka taxqiijiyey waana kitaab la qoray lix boqoloo sano ka hor toddoba boqoloo sano ka hor baa la qoray wuxuu ka sheekeynayaa dagaaladii iyo dhibaatooyinkii dhex maray mujtamaca soomaaliyeed oo uu hogaaminayay imaam axmed guray iyo mujtamaca maaragtay xabashida oo ay kaniisadda hogaaminaysay waxaa dhacday markii ay uu ka adkaaday imaam axmed guray ciidamadii kaniisada hogaaminaysa ee etoobiya inuu u qayshaday dowladihii reer yurub ee markaa joogay oo markaa ay hoggaanka u ahayd bortuqiiska uu ahaa markaas waxaa soo gaadhay kun shan boqol afartan iyo labadii wax yar ka hor ayaa ciidan uu hogaaminayo wiil uu dhalay ninkii loola jiray fasco dugaama oo ninkii iktishaafay wixii loolan jiray raju raja saalex waddadan badda maaragtay maaragtay ilaa indiya waddo loo maro ninkii iktishaafay ama ninkii ogaaday wiiluu dhalay ayaa ciidanka hogaaminayey wuxuuna u yimid inuu u gargaaro dowladdii maaragtay etoobiya xabashada ahayd oo uga gargaaro ciidamadii soomaaliyeed uu hogaaminay imaam axmed guray iyo shucuubta kale muslimka ee uu hogaaminayey oo shucuubtan ay ka mid yihiin maanta ormada lagu magacaabo qeybo badan oo ka mid ah shucuubta cafarta lagu magacaabo laakiin qayaadada iyo hogaanka waxaa iska lahayd ummadda soomaaliyeed baa iska lahayd oo mutamafil uu ahaa imaam axmed guray waxaa dhacday in iskagu hor yimaadeen ciidankii ummadda soomaaliyeed ee hogaaminayey imaam axmed guray iyo ciidankii bortuqiiska oo difaacayay maaragtay etoobiya uu kuna shahiiday imaam axmed guray dagaalka isagaa oo ay dileen ciidan reer yuruba uu hogaaminayey ninkaas aan idin sheegay ee bortuqiiska ah dagaalka ilaa waktigaa ku siman waktigaa isagaa ilaa waktigaa maanta aan taagannahay ma iina iloobin etoobiya ma iina iloobin firaacaas iyo maaragtay loolanka u dhexeeya mujtamacaas muslimka ee degan geeska africa iyo iyaga marka waxaa laodhan jiray qeybta hooseyso sahalka la yidhaahdo ama dooxada soomaalida iyo buurta xabashida markaa siraacaasi siraac muddadaas ilaa muddadaa ku siman buu ahaa daa'imanna waxay macal asaf ama wax laga xumaado waxaa ah inay heli jireen madaxweyneyaalkii ama boqoradii etoobiya ciidamo u kaalmeeya oo reer yurub iyo dowladihii kiristaankeeda waktiga iyaga maaragtay joogay laakiin macal asaf waxa waxa laga xumaadaa oo aada looga xumaadaa in ay yarayd in ay yarayd ciidan dowladda muslima oo markaa mujtamaca soomaaliyeed taageerayey daa'iman arrin daciifa ayay ahayd haddii laga reebo ciidankii dowladdii loo jeeda dowladda cuhmaaniya oo turkiya ay hogaaminaysay ayaa wuxuu u soo diray ummadda soomaaliyeed oo gobolka soomaaliyeed uu madax uga dhigay ninkii loola jiray maxamed cali baasha ayaa masar iyo soomaaliya ay dowladdii cuhmaaniyiintu madax uga dhigeen ninkaasina wuxuu soo diray wakti wakhtiyaalka ka mid ah oo taariikhiyan hadda aanan marsal aanan ku kor istaagin ciidan uu hogaaminayey nin magaciisa loodhan jiray cabdira'uuf baasha oo masri ah uu hogaaminayey si uu ugu gargaaro ciidankii soomaaliyeed ee loolanka kula jiray ciidankii xabashida waa dadka markaa dadkaasi marka waa dad turki iyo carab kale iyo masaariba isugu jireen waxay u yimaadeen ciidanka inay u kaalmeeyaan ugana kaalmeeyaan maaragtay ciidamadii xabashida oo ay reer yurubku ay kaalmeynayeen ciidankaasina waa markii waa ciidankii degay markii dambe herar oo dadkan hadda adariyiinta la yidhaahdo ama harariyiinta la yidhaahdo aslan waxay ahaayeen ciidan gurmad ah oo ay soo dirtay dowladdii cuhmaaniyiintu ay usoo dirtay ummadda soomaaliyeed ay usoo dirtay wuu socday isticmaalkii baa yimid isticmaalkii markuu yimid maca alasaf dowladdii islaamka o dhan way wada daciifeen waa la qaybsaday ummadda soomaaliyeed shan baa loo qaybiyey waxaa lagu qaybiyey muctamarkii baarliin ee dhacay kun sideed boqol siddeetan iyo shantii ayaa shan meelood loo qaybiyey ummadda soomaaliyeed oo isticmaalka u qaybiyey marka shirkaa waxaa yimid oo isticmaalku ummadda soomaaliyeed qaybina talyaaniga uu qayb u hagaagtay ingiriiska qayb qaatay waxaa shirkaa yimid isagoo doonaya qeybtiisii isaguna ninkii boqorka ahaa ee loodhan jiray mililik etoobiya madaxda u ah marka wuxuu yidhi maadaama aan taageeray ama aan taageersanahay reer galbeedka anigana qeybteedan soomaali uga baahnahay wuxuunan helay oo la siiyey gobolka soomaali galbeed ayaa la siiyey iyo rasiif area oo w gobol kale oo isla maarata rasiif area o gadaal loogaga daray laakiin gobolka kore ee soomaali galbeed la yidhaahdo ama ogaadeniya marka qaarkood ay lagu magacaabo ummadda soomaalida u taqaano gobolka soomaalida galbeed ayaa la siiyey mililik waxaa loo siiyey in laqay qaybintaas ummadda soomaaliyeed la qaybiyey iyo ninkaasoo abaal uuna lahayn loo siiyey arrintaas ikhwaani taa waxay na tusinaysaa dhibaatadan maanta taagan iyo israacan maanta taagan taariikhda meeshuu gunta uu ku leeyahay ayna tusinaysaa ummadda soomaaliyeed ma ayna ka hadhin inay xaqeedii dalbato had iyo jeer waxaa ka mida arrimihii ugu waaweynaa ee aan la wada soconno halgamihii weynaa sayid maxamed cabdilla xasan inuu u halgamay inuu isticmaalkii shanta ummadda soomaaliyeed u qaybiyey inuu la dagaalamay muddo dheer ilaa laga bilaabo kun siddeed boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa kun iyo sagaal boqol koob iyo labaatankii muddada intaa leeg ayuu sayidka iyo ciidamadii uu watay ee muslimiinta daraawiishta ahayd ay la dagaalamayeen isticmaarka talyaaniga ingiriiska faransiiska iyo etoobiya wax weyn waxaa aada wax looga xumaadaa in dad badanoo maanta ummadda soomaaliyeed ka mid ah aynan xusuusnayn dhibaatada iyo siraaca iyo mashaakilka dhex martay ummadda soomaaliyeed ka ummad ahaan iyo jiritaankeeda iyo dalka lagu magacaabo etoobiya waxaynu inaan soo xus isxusuusino mudan dagaalkii dhex maray labada dal soomaaliya iyo etoobiya sanawaadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideeddii ee ay ku guulaysteen ciidamadii milatariga ee xoogga dalka soomaaliyeed inay xoreeyaan gobolka soomaali galbeed isagoo kaamil ah toddoba biloodna uu calanka soomaaliyeed uu ka taagnaa etoobiyana ay cidhiidi gashay laakiin maca alasaf waxa waxala weyn iyadana laga xumaadaa kolley asbaab siyaasad xumada ha noqoto ay dowladda soomaaliyeed ay ku dhacday nasiib darra ha noqoto qabiilada oo ah musiibada u weyn ee ummadda soomaaliyeed haysata ee dulliga iyo dhibaatada ku ridda waa qabiilada weeyaan marka qabiiladaasina waxay noqotay middii dumisay qarankii soomaaliyeed dumisay sababna u noqotay dulliga iyo dhibaatada maanta ummadda soomaaliyeed ay dareemayso waxaa kale oo in laisxusuusiyo mudan walaalayaal shirkii macruufka ahaa ee ka dhacay kun sagaal boqol siddeetan iyo sideeddii jabuuti ee ay ku shireen maxamed siyaad barre madaxweynihii marka iyadaa ummadda soomaaliyeed hogaaminayey iyo magista xeyle maryam markaas oo ummadda soomaaliyeed meel kasta ciriili la geliyey reer galbeedku inay saacidaan way diideen ciidankii soomaaliyeed lacagtii lagu soo celiyey militariga xoogga soomaaliyeed ee dalka lagaga soo ummadda soomaali galbeed markii la xoreeyey lagaga soo celiyey maraykan baa bixiyey ciidamadii iyo hubkii lagu soo celiyeyna waxaa bixiyey itixaad sovieti cuuba iyo maaragtay yacni jarmalka bari iyo dowladihii shuuciga oo dhan waxaa waxa la xuso mudan in uu yidhi ninka la yidhaha fidel castor oo madaxweynaha cuuba wuxuu yidhi qadiyadda soomaaliyeed in soomaaliya laga dhiciyo etoobiya oo laga celiyo waa qadiyadda keli a buu yidhi fidel castoro ee aan annaga iyo maraykanka haddaan nahay mucaskarkii shuuciyada ee uu itixaad sofeti hogaaminayey iyo maraykanka c a a aan waa qadiyadda keli en dagaalkii qaboobaa ku heshiina buuri in soomaaliya la daciifiyo oo dib looga celiyo etoobiya ayna ka xoog badnaanin waa qadiyadda keli ah intii qadaayaa dhacday sharqul awsad baa jirtay mashaakilaa badan baa jiray way isku wada khilaafsanaayeen ciidamada maaragtay labada jaanib labada mucaskar oo ah maraykanka uu hogaaminayay iyo itixaad sovieti laakiin wuxuu uhi qadiyadda keliya aan u heshiinay xoolahana ay bixisay maraykan iyo ciid galbeedku bixiyey ciidamaduna ay bixiyeen barigu bixiyey waxay ahaayeen soomaaliya sidii loo daciifin lahaa wax waxaa wax weynoo laga xumaado ah in markuu daciifay nidaamkii maxamed siyaad barre oo danta ku kaliftay inuu etoobiya iskala heshiiyo heshiiskaasina sababay u ahayd markii dad badan ay u galeen oo jabahaad badan oo etoobiya ay soo jiidatay migista xelmarin uu soo jiitay ay tageen etoobiya oo ay hubaysay ooy bilaabeen in ciidanka etoobiya ee doonayay ummadda soomaaliyeed inuu baabi'iyo qarannimadeedan uu ku tunto iyagu ay noqdeen kuwa lagu fushanayo markaa ayaa waxay ku kaliftay jiritaankii dowladda soomaaliyeed waxay darmeen inay baaba'ayaan haddii aynan uunala heshiinin dowladda etoobiya ikhwatii wa akhawaati fillah taarikhda waxaan u sheegaynaa inaan waxay maanta dadka leh etoobiya waxay u timid ummadda soomaaliya waxay u timid inay saacido ummadda soomaaliyeed oo ay dowlad u samayso siday u dhici karta toddoba boqol oo sano dowladdii inay baabi'iso ummadda soomaaliya doonaysay boqolkiina maaragtay ila alaan konton ama marka afartan haysata dhulkii soomaaliyeed sidee bay u dhici kartaa in ay ay maslaxad ummad soomaaliyeed maanta ay uga shaqayso haddaan taariikhdii waxoogaa yar dib ugu laabanno ama aanu iyada waxyar sii wadno waxaa dhacday marka iyada oo qabaa'il u xanaaqsan annaga xukunka maxaanu lagu dhiibi waayey annaga xukunka maxaan u qaadan weynay qabaa'il u xanaaqsan daraaddeed in uu uga faa'iidaystay nidaamkii mingista xaliriyam oo uu isu keenay dad badan oo doonaya ama diyaar u ah inay u khidmeeyaan isticmaarkii etoobiya oo ay dhaawacaan midnimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxaana dhacday taariikhda isagaa marka laga bilaabo in etoobiya ay dareentay fursaddii u weyneed cumrigeeda inay heshay maadaama ay heshay dad soomaaliyeed oo intay qoryo u dhiibto la dagaalamaya dalkoodii iyo jiritaanka ummaddoodii faraxii ugu weynaa ayaa etoobiya ay heshay marka iyada ah taa marka waxay keentay mingista xaali maryam sagaashan iyo kowdii markuu ka baxayey etoobiya ee labadii u fiirso ma arrin laysla doontay miyaa in soomaaliya dhicitaankeeda lagu horreysiiyey intaynan etoobiya dhicin ka hor bilo ka hor iyadoo dowladuhu u arkayeen yacni in hadday dhacdo etoobiya ama mingista xaali maryam uu ka baxo tii oo qarankii soomaaliyeed uu taagan yahay inay khatar gelayso jiritaanka etoobiya ciidamadii ay hogaaminayeen jabhaddii looga jira t b f ama jabhadda xoreynta tigray markay adsababo usoo jiraan toddobaatan kilomitr ayaa meeshaa loogu tego layidhi halkaa ha dhaafina halkaa dhaafina waxaa loo yidhi ilaa la hubsado inay dhacday soomaaliya oo jabhaadkii iyo waraabihii laga dhexgeliyey qalbiga iyo wadnaha soomaaliya inay ku guulaystaan inay ridaan qarannimadii iyo jiraankii dowladda soomaaliya arrin bilaasha ma ahayn ikhwaani waa inaan ku baraagno taariikhda in laga khiyaan wax been laga sheega ma ah ninka la yidhaahdo ra-iisul wasaarihii soomaaliya markii dowladdu dhacaysay markii uu madaxweynihii soomaaliya ka baxay dabcan markaa bilmunaasaba beena qowsayn waxaad gelisaan si aad baranin raalmu ahaa dhibaatooyinka maanta ayna haystaan isaga ayaa sabab u ahaa shaki ma leh dulmigiisii iyo dhibaatooyinku samaynayay laakiin taa macnuhu ma aha in la baab in jiritaanka ummadda soomaaliyada ay baaba'do ra-isul wasaarihii soomaaliya markaa isagaa markii dowladdu dhacaysay cumar cabdi khaalib markuu yidhi jabhaadka etoobiya ay soo hubaysay ee dalka soo galay ciidamada xoogga soomaaliyeed hubka waa inay u dhiibaan arrintaa layskama odhanin waxay ahayd gunaanadkii u dambeeyey jiritaanka iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed hadalkaasu ahaa markii lagu wareejiyey jabahaad in ka badan toban sano iyo wax u dhiganta etoobiya ay soo tababaraysay aydeoloojiyo ay ka dhaadhicisay go-aamo ay soo siisay ee gobolladii soomaaliya midba ay meel qabsadeen ummaddii soomaaliyeedna la huriyey oo siraac qabiile lagu dhex huriyey oo ilaa maalinkaa maanta haysta waxaa kaloo wax la xusuusta leh mingista xayle maryam markii la hubsaday dowladda soomaaliya inay dhacday oo qarankeedii dumay oo jabahaadkii etoobiya muddadii intaa laeg ay gacanta ku dhegaysay ay soo tababartay ay baa ku guulaysteen in ay qarannimadii umas badiyaan talana qaybiyaan gobol gobolna u qaybiyaan qarankii soomaaliyeed markii la ogaaday ayaa migi saxalmadoob layidhi ka baxa jabhaddii t b lfna loo saamaxay inay soo gasho isbaba migistan xaramirab intuusan bixin khud buu jeediyey caana oo macruufa wuxuu khudbadiisa yidhi ummadda ummadda etoobiya waxaa waajiba inay igu mahadiyaan maxaa yeelay waa inay ogaadaan buu yidhi inaan ku guulaystay inaan baabi'iyey dowladdii cadowga u ahayd ummadda etoobiya maanta laga bilaabana ma dhici doonto in wax nidaama iyo wax dowladnimaha ay ummadda soomaaliyeed ay helaan marka arrintaa waa inay xusuusnaadaan buu yidhi ummadda etoobiya inaan ninka guushaa keenay anu inaan ahay idan ikhwatii lix iyo tobankii sano ee maanta dadku u haystaan inay tahay iskhilaaf ummadda soomaalida ay iskhilaaftay waa lix iyo toban sano oo riwaayad ummadda soomaaliyeed loo dhigayey ay jilaa ka yihiin riwaayadda dowlado badan oo caalamka ka mid ah oo ah kuwii ciidankii xoogga soomaaliyeed markay xoreeyeen soomaali galbeed dib u soo celiyey una heshiiyey ayaa riwaayaddaa dhigayey waxaana riwaayadda maaragtay agtarada ugu weynaa ka mid ahaa dowladda etoobiya oo jabhaadkii iyadu ay tababaratay ee kolka hore gacantay ku haysay ka dhigatay warlords intay ka dhigatay marba mid farta ugu yeedhaysay islaax baa iman doona ee aduu halkaa xabad ka rid waxaad moodaa heshiis baa iman doona aduu meesha khilaaf ka rid yacni waxa weye arrintaa iyadaa waxaan jeclahay insha allahu tacaala in marka labaad tafaasiisha oo aan dhammaanaynin oo aada u dheer oo aan jeclay qodob qodob inaan isu xusuusinno maanta dhibaatada taagan inaan ahayn wax maanta dhalatay ayn ahayn wax laga soo shaqeeyey oo si aada u degan oo aada iyo aada loo farsameeyey dowlado badan oo badanna ay arrintaa gacanta ay kula jiraan hadafkeeduna yahay in jiritaanka ummadda soomaaliyeed la baabiyo ay tahay lix iyo tobankii sano imsa shir baa la qabtay shir kasta suu ku fashilmay iyo sidii loo qabtay haddaad fiiriso waxaad ogaanaysaa in shir kasta marka la ogaado hadafka etoobiya ee ah inay gacan ku dhigto ciidda soomaaliyeed maadaama hadafka uuna xaqiijinaynin cid dhegta jale ku siinaysay ma jirin maalinkii la hubsaday in afraaddii etoobiya ay lix iyo tobankaa sano tababbaranaysay intii ka horreysay dowladdii migista xayla maryam afraaddii markay ogaadeen inay baarlamaan u noqdeen madaxweyne iyo iyo wasaarana iyaga u noqdeen ayaa loo saamaxay in ay soomaaliya tagaan mush inay dowlad ka sameeyaan oo ummadda soomaaliyeed ee rafaadsan dowlad ay ku soo hirtaan inay ka sameeyaan maya laakiin inay u noqdaan ceelalyo iyo gogol xaadhid qabsashada iyo gacan ugelidda dowladda etoobiya ee ay muddada intaa leeg oo sane ay ku taalisay waana maanta midda ummadda soomaaliyeed ay ku dhex jirto weeyaan etoobiya hariib maaha walaalayaal iyadoo ah dowladaha ugu faqiirsan geeska afrika ama afrika oo dhanba ugu faqiirsan inay ciidan intaa leeg soomaaliyeed u soo dirto oo ciidda soomaaliyeed ay ku qabsato oo naf iyo maalba ay u hurto arrin khariiba ma aha arrin khariiba ma aha in loo magacaabo madaxweyne raalli laga yahay ninkii wax ka badan soddon iyo toddoba sano etoobiya calaaqa la lahaa ee dalkeeda deganaa ee maaragtay xoolaheeda cunayey ee hadafkeeda fulinayey in loo magacaabo madaxweyne arrin khariiba oo cusub ma aha arrin sufo ku timidna ma aha in la helo khariidad sawiran oo ummadda soomaalida oo dhan dhammaanteed etoobiya lagu darayna arrin khariiba oo maaragtay sufo kumid ma aha waad xusuusantiin dhammaantiin khudbaddii dheereed uu jeediyey ra-isul wasaaraha etoobiya markuu rabay ciidamada etoobiya inuu usoo diro soomaaliya wuxuu ku bilaabay ciidamada etoobiya waxaan u diraynaa soomaaliya li'anno wuxuu yidhi dhibaatooyinka ummadda etoobiya haysata oo ah dhibaatooyinka dhaqaale dhibaatooyinka horumar la-aanta shucuubta etoobiya haysata istaraatiijiyo maaragtay ku xidhan jiritaanka ummadda etoobiya daraaddeed ayaa nagu kaliftay buuri inaan ciidamadeena etoobiya u diro waa inay ogaadaan shucuubta etoobiya waa in dib loogu noqdo khitaabkii uu jeeyey ra-isul wasaaraha etoobiya ra-isul wasaaraha etoobiya in badan buu sheegay waxaan u balnahay shacab soomaaliyeed laakiin uma baahnin dowlad soomaaliyeed idan su-aashu waxa weeyaan in dhalanteed laysu dhiga maaha in been laysu sheegana maaha etoobiya hal hadaf bay leedahay in ummadda soomaaliyeed ay qabsato oo ay la wareegto oo iyada maaragtay ay tatamaamushay ama xubno iyada wakiil ka ah sida gobolka ama kililka shanaad ee iyadu ay xukunto oo kale korkan ay ka maamusho military ahaan iyadu ay maamusho ama iyaduba si mubaasharatan ha u maamushee hadafku waa kaa weeyaan boqolaal bal kumaankun daliil oo aan u baahnayn xujo iyo meel fog laga keeno ayaana ayaanan xaadira oo diyaar ah su-aashu marka waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed maxay damacsan tahay marka iyadu iyagu maxay doonayaan islaanimay noqotaa oo diintoodii iyo caqiidadoodii may difaacayaan wadaniyad noqotaa oo qof kastoo biniaadamna ilaahay dhul buu ku abuuray xaq buuna maara u leeyahay inuu dhulkaasi xorriyada ugu noolaado ka wadaniye doonaya doonaya dalkiisa inuu ku noolaado iyo ka diin doonaya intaba xil weyn baa saaran oo waa inay dalkoodii ogaadaan in uu gumaysi gacanta u galay cadow ah oo muddo intaa leeg shan boqol lix boqol oo sano ka shaqaynayey inuu fursaddaa helo marka in dhalanteed la isugu sheekeeyo iyo dowlad baa jirta waa khiyaano weeyaan waxaa kale oo qariiba in ay jiraan yacni mushkiladayna haysata ee xaqiiqatan almudxik walmubki qofka ka yacni oohin iyo maaragtay qosol intaba maaragtay qofka ku ridaysa waxa weeyaan in ay weli jiraan weli dad soomaaliyeed oo waxa ayna u muuqanin oo weli ay u muuqato madaxweyne waayo waa reebel haa mar hadduu reebel ya anaguna waxaan rabsanahay arrintaas kuwo kale oo le maaragtay ma doonayno mushyaano isticmaar buu wadaa ama etoobiya ayaa dalkii qabsatay maya maya waa reebel isaguna sidaa daraaddeed ma doono oo uu siraacu uu maanta uunan ahayn oo hadalqaadku maanta uuna ahayn war ummadda masiirkeenna iyo jiritaankeenna maxaan ka samaynaa uun ahayna weli wixii dhumiyey qarannimada iyo karaamada iyo sharafta iyo dhulkii iyo ciiddii ee muddada intaa leeg inaloo hortaagnaa isaga daraaddii oo maanta u bislaatay aan maanta laga hadlaynin musiibada u weyn oo maanta qofka bini aadmigii wuxuu madaxa la qabsado ee uu la yaabo middaa weeyaan filxaqiiqa walaalayaal ilaahay aan ka cabsana subxaanahu watacaala qabla kuli shay aan ogaano in ummaddeennii maanta ay marayso meeshii ugu xumayd fi taariikhiha toddoba boqol oo sano lix boqol oo sano awiyaalkeen iyo aabbayaalkeen iyo kuwii aan ka farcannay dalkaa iyo ummaddaa waxay ku difaaceen seefahooda iyo warmahooday ku difaaci jireen naftoodana way u hureen meeshaasay soo gaarsiiyeen innaguna waan dhiibnay isaga oo maaragtay si sahla ayaan cadowgii inta ay ka hortaagnaayeen ayaan gacanta ugu gelinay waa inaan taa dareeno weeyaan waxaa laga yaabaa in dad badan ay leeyihiin maxkamadihii baa maaragtay markay yimaadeen ayay etoobiya waxay u aragtay cadow adag inuu ka dhashay soomaaliya markaas sidaa daraaddeed ayay ku kaliftay maaragtay inay maxaakimta oo u arkeen dowladda islaam inay u dhalinayaan ummadda soomaaliyeed hadhow iyada inay taasiir ku yeelato dad badan baa taa ku doodaya laakiin waxaan ognahay dowladdan maanta joogta yacni maanta lagu soo dhoobdhoobay imbagaati iyo kiya lagu soo dhoobay lagu soo dhoobdhoobay ee laga qayb geliyey keliya kuwii maarata ummadda soomaaliyeed la gooyey ee madalufii muddada intaa leeg ka hor dawlad ayaa maaragtay si sidii aan uma- taqriiban yani dariiqadii ugu roonayd ee ummadda soomaaliya isugu timid ugu halaalsanayd loo doortay cid taageertay iyo cid dan kale haytoona ma jirin marka ikhwaani waa inaan ku baraarugnaa mashaqada iyo dhibaatada ay maanta ummadda soomaaliyeed ku jirto waxaana taa xil weyn inaga saaran sidii arrintaa iyada ah iyo gumaysigaas ee cadowga ah ee nacabka ah ee ummaddaa intaas tabcada la gaadayey ee kuwa gatay diintoodii caqiidadoodii sharaftoodii karaamadii ay sida rakhiiskaa uga iibiyeen liajli yani allahu aclam waa hadafkooda wuxuu yahay ma kursi yani iyaga weliba aan xor u ahayn haddaba qiimo u leeyahay maba garanaya laakiin waxaad moodaa daydka maanta isku hadaf ma ah laakiin xaqiiqo waxaa arrinta maanta aan ku jiran ay tahay musiibo aada u weyn marka xilba weyn baa naga saaran sidii aynu uga qaybgeli lahayn sidii isticmaarkaa cusub ee cadowga ee ummaddeeni qabsaday dalkaas looga xoreyn laha looga dhiidhii laha xil baa qof kastoo soomaaliyeed ka saaran kii muslima ee ahludiin ah ee ilaahay subxaana watacaala ka baqaya waxay uga saaran tahay inuu difaaco dhulkiisii oo ilaahay uu xaqa u siiyey ee uu ilaahay dejiyey iyo caqiidadiisii diintiisii kii dani ah ee maaragtay calalaq waddan raadinayaay ha ogaado dalka in wax waddana u dhiman ayna jirin wax sharafna u dhiman ayna jirin idan waxa weeyaan arrin caama oo ummadda soomaaliyeed dhammaantood maaragtay ee kor saaran in ay u guntadaan hiil iyo hooba sidii arrintaa looga dhiidhii lahaa laysu waafaqi lahaa wakti qabiile maanta laga sheekeeye ma joogno qabiiladu waa midii intaa inaga soo reebtay dulliga ayna gelisay ina baabi'isay waa inaan ka waantoonno arrintaa ma adri goormaan ka waansamayna ma markaan baaba'no ee qofna inaga hadhin arrinta walaaliya waa inaan ka waansano waa arrin ceeb ah waa arrin aan karaamadeena ay ku baaba'ayso midnimo iyo walaalnimo iyo calal aqal bal aan cadowga weyn ee ummadda soomaaliyeed intaasoo dhan inoo ina raadinayey eelaanta gacanteena ugu dhigay jaaniska inaga helay bal intuu cadowgaasi inaga tegay calaqal aan u midowno ummaduhu hadafay u midoobaan ummadaha dhan yani wadabta yurub maraykan waxaweeye axzaab baa jira iskhilaafsan oo ideolojiyaadka afkaarta iskhilaafsan yihiin laakiin hal mid baa loo midoobaa markii dalka iyo ummadda iyo qarannimada laga hor yimaado mid baa loo noqdaa caalamka oo dhan kii shuuciga ahaa kii buuxda ahaa kii midigta ahaa kii dhexdhexaadka ahaa kii maarata faashiistiga ahaa hal mid baa loo midoobaa fil caalam ciidda iyo qarannimada iyo ummadda markay khatar gasho calaqal intaa inaynu isla fahanno oo nidhaah war maanta khatar baan ku jiraa ummaddii oo dhan fadlan aynu waxa kale meel iska dhigno oo aan bal calal aqal karaamadeenni iyo jiritaankeenni aan difaacno midaas maarata insha allahu tacaala walxadiidu baqiya sheekada insha allah maarata intaas waa iska bilow waa waqtiga anaga salaada maqrib ayaa insha allah anaga noo jooga waxaa insha allahu tacaala si ka qodo dheer biidn illahi tacaala ayaanu usii wadi doonaa insha allahu tacaala kelimaddaa gaaban sidii horeba aan ugu ballanay biidn illahi tacaala ilahi waxaan ka rajaynayaa subxaana watacaala أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يوفق أمتنا على على الخير وأن يجمعنا على كلمة الحق والدين وأن ينصرنا على قوم الظالمين إلهي وحان كرسنا سبحانه وتعالى ومدنا إلى قلوب توبة إلى سسودوه إلهي سبحانه وتعالى إلى قلوب ومدنا سسودوه أو قبيلة إلى وحك لقيمية إلى استهن الدرهدة إلى ضعفها iyo dhibaatooyinkan ilaahay inuu naga korqayo subxaana watacaala oo quluubteenna uu mideeyo oo uu ina tuso masaalixdeenna iyo diinteenna iyo caqiidadeenna iyo midnimadeenna iyo walaalnimadeenna ilahay taasaan ka rajaynaa subxaana watacaala ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu hoggaan wanaagsan oo nagu hanuuniyo nagu hogaamiyo waddada khayrka ah iyo waddada wanaagsan inuu ilaahay subxaana watacaala inoo qadaro yaan ilaahay ka rajaynanaa ikhwatii wala liqaayin qariib insha allahu tacaala هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم وحياكم الله وسلامة الله وبركاته